بسم الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحك بلاغنا آية لواتن يسجالات من سورة الأحقاف قال الله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ۖ يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين الكان waxaa laga qaadanayaa aynu ka qaadanaynaa qiso la xiriidha koox iyo jamaaco jin ah kuwaasoo nebigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam kuwaasoo markaa rumeeyey waid sarafnaa ilayka wadkur waxaa ka sheekaysaa nebiyullaahi moxamedo calayhi salaatu wasalaam id waqti sarafnaa aan ilnay ilayka adiga xaggaada aan u soo ilnay oo aan u soo jeedinay nafaran koox oo min aljinni jin ka ahaaday jamaaco jin a weeyaan tiradoodu intaasay ahaayeen iyo intaasay ahaayeen aqwaal badan baa ku jira laakiin waxaa kaaga filan naska qur-aanka intuu inoo sheegayoo ilaahay uu ku tilmaamay nafaran min aljinni inay ahaayeen kuwaasoo yastamicuuna dhagaysanaya alqur'aana qur-aanka qur-aanka kariimka macnaha say u maqlaan nafar inta badan waxaa loo isticmaalaa toban wixii ka yar nebiga calayhi salaatu wasalaam oo jooga meesha la yidhaahda waadi nakhla markuu nebigu ka soo noqday meesha daa'if la yidhaahdo isagoo nebigu tukanayo tahajudkiisa uu qur-aan ku akhrinayo ayay halkaa ugu yimaadeen baa layidhi markaas waxaa jidhay baa layidhi shayaadiinta ayaa xagga samada war kala imaan jiray shayaadiintii iyo warkii xagga samada ay kala imaan jireen baa la kala manciyey shuhub iyo shucladaa lagu diray shayaadiintii waa iskaga soo noqdeen xaggii kore markaase waxay dhaheen war maxaa idinku dhacay waxaa nugu dhacay waa naisku waa nala nala kala manciyey annaga iyo khabar warkii samada markaase waxay dhaheen wax soo dariyey oo cusub un weeye waxaas arrintaa wata oo idin kala manciyey ee waxaa socotaan mashaariqa alardi wa maqaaribaha meel kasta mara raadiya waxaa ku soo kordhay adduunka markaasay meelo u kala dhaqaaqeen mashaariq iyo maqaarib bay kala aadeen iyagoo fiirinaya bal adduunka waxa ku soo kordhay kuwii soo aaday dhankan tihaama ayaa nebigoo meesha nakhla la yidhaahdo halkaas jooga oo salaad subax dadka tujinaya saxaabadii ayay halkaa ugu yimaadeen qur-aankuu nebigu akhrinaya markay maqleen bay dheheen war bal aamusa oo dhegta raariciya dhegaysa waxa yeeraya way dhegayseen waxay dhaheen haada aladii xaala baynakum wa bayna khabari samaay samada warkii ahaa iyo idinka waxa idinkala manciyey waa midkan markaasay tolkoodu noqdeen markaasay waxay dhaheen innaa samicnaa qur'aanan cajaban yahdii ila arushdi fa aamanaa bihi walan nushrika birabbina axadaa markaasaaba nebiga hadalkoodii ay ku hadleen lagu soo dejiyey oo la yidhi qul uuxiya ilaya annahu istamaca nafaru min aljin oo qowlkii jinkaaba nebiga loo waxyooday waa xadiidka bukhaariy muslim bay warinayeen markaa yastamicuuna alqur'aana falamaa xadaruuhu markay soo xaadireen qur'aankii qaaluu waxay yidhaahdeen ansituu aamusa u dheg raaricii aada u dhegaysamane waa u dheg raariciyeen waa rumeeyeen waxay ogaadeen xag rabbi inuu ka yimid marka kuwan gaalada maka joogayo kuwa la midkaa waxaa la leeyahay war xataa jinkii baa qur-aanka inta maqleen rumeeyey oo raacay idinkuna gaalnimaa weli iyo madax adayg ayaa daa'imsantiin oo ku taagantiin falamaa qudiya markii la gutay oo la dhammeeyey qiradii nebigu akhrinayey wallow waajeensadeen kuwaas jinka ah ilaa qowmihim qoomkoodii intii kaabay u aadeen mundiriina xaalay yihiin kuwii digahaya oo mukhawifiina lahum jinkii kaloo tirada badnaa bay cadaab ilaahay uga digayaan oo waxay leeyihiin ilaahay rumeeye sidaasay u sheegayaan iyagiibaa horta markii hore rumeeyey ka bacdi bay kuwii kalena u digayaan qaaluu waxay yidhaahdeen waa hadalkay u sheegeen markay u tageen yaa qowmanaa tolkanagiyo innaa annagu samicnaa waxaan maqalna kitaaban kitaab weyn baanu dhegaysan kitaabkaasoo unsila la soo dejiyey min bacdi muusaa nebiyullaahi muuse gadaalkiis waxaa laga garanayaa dee kitaabkii nebi ciise kuwaan waa yahuud moogta jinkaani inaysan maqlin oo arag musadiqan xaalo yahay kitaabkaas mid waafaqsan oo rumaynaya limaa kii bayna yaday hortiisa ahaaday oo towreed weeyaan ama kitaabkaasoo musadiqan sadaqaya oo rumaynaya limaa bayna yadayhi hortiisa wixii ahaaday towreed waafaqsan kitaabkaasoo yahdii hanuuninaya ila alxaqi xaqa ku hanuuninaya dadka wa ilaa dariiqin dariiqintii kaana ku hanuuninaya dariiqaasoo mustaqiim mustaqiimoo toosan kitaabka noocaas ayaanu soo maqlnay yaa qowmanaa qowmkanagiyo ajiibuu ajiiba daaciya allaahi ilaahay yeerihiis waa nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam daaciya meelihii nasbada la daahirinaya weeye daaciya allaahi ilaahay yeerihiis waaminuu rumeeya bihi isaga risaaladiis yakfir dhaafeen lakum idinka ilaahay min dunuubikum dembiyadiinna alla ilaahay idiin dhaafay wayujirkum ilaahay idinka badbaadiyeen wuxuu idinka badbaadinayaa min cadaabin cadaabkaasoo aliimin xanuun badan saasay ugu naseexeeyeen dadkana diinta iyo dacwada markii loogu yeerayo ludfigaa iyo tartiibtaasaa loogu dhawaaqayo waman laa yujiibi qofkaan ajiibin bay dhaheen daaciya allaahi ilaahay yeerihiis falaysa muusan ahaanin bimucjizin mid cajzi gelinaya ilaahay fil ardi ardada dhexdeeda ilaahay kuma cajzigelinaya meelna kuma cajzigelin kuma cajzigelinaya wey meeluu ku badbaadayo ama ku fakanayo ma jidho wey intay tarqiib iyo jeclaysiin u sameeyeen aayadaha hore bay hadda waxay kula hadleen tarhiib oo cabsigelina qofkaan rumayn ilaahay yeerihiisa ilaahay kama fakan doono ha ogaado walayse low kaa uman ahaanin aan ajiibin daaciga ilaahay min duunihi ilaahay sokadiisa awliyaau uma ahan kuwa ansaara oo yamnacuunahu min cadaab illahi ilahay cadaabkiisa ka mancinaya ulaa'ika kuwaasina fii dalaalin mubiin baadinimo cad ayay dhexdeeda ahaadeen oo waa kuwa ulaa'ika aladiina laa yastajiibuuna yaa lidacwati illaahi kuwa aan aqbalin daaciga ilaahay yeerin aan yeelinin oo raacin ulaa'ika kuwaasi fii dalaalin mubiin ayay ahaade halkaa waxa weeyaan aakhiru kalaami iljin jinka hadalkiisa halkaasuu ku dhammaado waxaa la sheegayaa marka ilaahay awooddiisa adillo tusinaysa waxdaaniyadiisa iyo qudradiisa qaala tacaala ilahi wuxuu yidhi awalam yarow ma waysan ogeyn ma waysan u jeedin ma waysan arkaynin kuwa bacfiga iyo nushuurka inkiraya ana allaha ilaahay aladii awalam yarow muwaysan ogay ana allaha ilaahay aladii allaha inuu yahay khalaqa abuuraa samaawaati samaawaadka iyo walarda walardo ardadana abuuray allaha inuu yahay isagoo aan cidna kaga dayan iska bilaabay aladii khalaqa asamaawaati walard oo walam yacya aan noogin bikhalqihinna abuuridooda yaa tacab iyo daal iyo dacfi midna aysan saamaynin ilaa waxaas dheh waa ka mustaxiil ilaa khalqigan kale markay shaqo qabtaan waa noogayaan oo waa daalayaan oo waa cajizayaan awalam yarow ma waysan ogeyn ana allaha ilaahay aladii allahaasoo yaa gadaal ka dhiga khabarkii awalam yarow ma waysan ogeyn oo arkaynin ana allaha ilaahay aladii allahaasoo khalaqa abuuray asamaawaati samaawaadka iyo walarda ardada oo walam yacya aan noogin bikhalqihinna abuuritaankooda biqaadirin inuu yahay mayaysan ogeyn biqaadirin inuu yahay mayaysan arkaynin mid awooda calaa an yuxyiya inuu nooleeyo ilaahay almowtaa kuwa dhintay allahaas biqaadir inuu ku yahay biqaadir ilaahay inuu qaadir mid kara ku yahay calaa an yuxyiya almowtaa kuwii dhintay ilaahay inuu soo celiyo intay kala baaba'een oo dhammaadeen ilaahay inuu isku keeno balaa inuusan qaadir ku ahayn iska dhaaf innahu ilaahay calaa kulli shayin shay dhammaanti qadiirun mid awooda weeye ee qaadirun weeye wax cajzi keliyana gelinaya ilaahay ma jiraan sidau markii horeba u abuuray bilowga hore ayaa ilaahayna u soo celinahaya wa yowma yucradu aladiina kafaruu wadkur waxaa ka sheekaysaa yowma maalin yucradu la soo bandhigayo aladiina kuwa kafaruu gaaloobay cala annaari naarta loo soo bandhigahayo aakhiro markaasay arkayaan maalinka noocaas bal uga sheekeen yowma yucradu aladiina kafaruu cala annaar markaasaa yuqaalu lahum soo qadaro waxaa loo dhahayaa alaysa haadaa kani muyuusan ahayn cadaabkaani bilxaqi dhab mausan ahayn xaqiiqa mausan ahayn waa idinka inkiri jiray hadda cadaabkiibaa u jeedaan waa loo soo bandhiga alaysa haadaa cadaabkaani mausan ahayn bilxaqi mid xaq oo dhaba waa aayadda qur-aankaayada ahayd afa sixrun haadaa kani hadda ma sixir baa ya ama antum laa tubsiruuna mise maba jeedaan hadda marakan waxaan ma sixir baa mise maba jeedaan saasaa la dhahaya qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inuusan xaq ahayn iska dhaaf xaq weeyaan wa rabbinaa rabbiganaanu ku dhaarnay iyagoo aan la dhaarsan bay iska dhaartay wacizati rabbina hadalkooda dhaar bay ku adkeeyeen dhaartaa waxa weeyaan damacan fil khalaas inay fakadaan oo badbaadaan bay quu daraynayaan ilaahayow waa xaq weeyaan wa rabbinaa baanu ku dhaaran sidaasay dhahayeen awal maxay dhihi jireen waa inkiri jireen waxay dhihi jireen wamaa naxnu bimucadabiina ma nihin kuwa la cadaabay alaysa hada bilxaq qaaluu balaa warabbina qaala wuxuu yidhi faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiye waxaa loo dhahayaa cadaabka dhadhamiye bimaa bisababi maa kuntum ahaan jireen takfuruuna yaa kuwa kufriya bisababi kufri kumeeyaan gaalnimadiina darteed fasbir sabir nabi allow kamaa sabara say u sabreen ululcasmi go-aanka kuwii u saaxiibka ahaa oo min arusuli ku bayaansan ka mid ah rusushii sabray gaalada dhibteeda ku sabray say u sabreen sidaasoo kale adiguna mushrikiintan dhibtooda ugu sabr ululcasmi baa la yidhaahdaado dee waa kuwa ululcasmi rag baa dhahaya waa rusushoo dhan maya dee rusushii oo dhan maaha walam najid lahu casman baaba nebi aadam la yidhi oo nebi yuunus markii lala hadlayabaa waxaa lii nabigeena lala hadlaya walaa takun ka saaxibilxuuti ee maahe ululcasmigu waa rusushii sabirka badan muujiyey ee shanta ahaa oo nebi nuux ugu horreeyey oo nebi ibraahim ku xigay iyo nebi muuse iyo nebi ciise iyo nebigeenna calayhi salatu wasalaam oo adiguna kuwaa ku daya wey walaa tastacjil yaa ha degdegin lahum iyaga walaa tastacjil waa maxay gaalada macnaha cadaabka in loo dedejiyo middaas ha ku ducaysan oo ha u dalbin macnaha walaa tastacjil hawla degdegin lahum iyaga waxa weeyaan cadaabka in loo soo dedejiyo ha la degdegsan in cadaabka haddiiba loo soo dedejiyo oo ha habaarin oo ha ku ducaynin in cadaabka deg deg loogu keeno kolleyba waa u imaanayaa cadaabkeeda walaa tastacjil lahum kaannahum waaba iyagoo yowma maalin yarowna ay arkayaan maakii yuucaduuna loo yaboohay markay indhaha saaraan cadaabkii loo yaboohay lam yalbathuu waaba iyagoo aan nagaanin adduunka ku soo nagaanin ilaa saacatan saacad oo min nahaarin maalin xaggeed ka ahaatay mooyaane hal saac saaca waaxida min annahaar hal saac oo maalin ka mid a bay adduunkan dhan ee maanta ay ku tamashlaynayaan gaaladu oo ku raaxaysanayaan oo madaxda ka yihiin oo barwaaqada ku haysaan nicmadaa intaa tiro la-eg waxay la la ekaanaysaa dhibaatada hortaal markay arkaan hal saac oo kale waa cadaabka iyo dhibaatada ay arkayaan iyo dherarka wakhtiga ay ku jirayaan meesha weligeed lam yalbathuu ilaa saacata min nahaari balaaqun haadaa kani balaaqun wey gaarid wey gaarsiin wey digid wey fahal yuhlaku ma la halaagayaa la halaagi mayo weeyaan ila alqowmu qowmkii mooyaane alfaasiquuna faasiqiintaha halaaga iyo damaarka iyo baabu wuxuu ku dhacayaa oo keliya kuwa gaalada ah ee alkhaarijiina can daacati illaahi ilaahay daacadiisa ka baxay kuwa unbaa la halaagaya fahal yuhlaku maa yuhlaku ila alqowmu alfaasiquun kuwa unbaa la halaagayaa wey suuratu muxamed suuradda la yidhaahdo suuratu muxamed afartan iyo toddobaad tiradeedu suuradda ay tahay aayaadkeeduna soddon iyo siddeed aayadood ay yihiin suuraddaasi waa madaniyatu waa suwarka madaniga wey suuratu muxamed baa la yidhahda haddaba axkaamta dagaalkay ka hadlaysaa dadkii la qafaashay bay ka hadlaysaa haniimooyinkay ka hadlaysaa munaafiqiintay ka hadlaysaa jihaadkay ka hadlaysaa suuradda noocaas weeyaan si baac dheer waxaa looga hadli doonaa kuwa munaafiqiinta iyo tilmaamahooda ayaa laga hadlaya waxaa lagu soo gebagabayn doonaa suuraddan muuminiinta oo loogu baaqayo loogu yeerayo inay qaadaan oo raacaan waddada ciziga iyo nasriga ee jihaad fii sabiilillahi inay la yimaadaan dacfi iyo liidasho inaysan muujin gaalada iyo u baqan wixii la mid a falaa tahinuu watadcuu ila asalmi waantum lacalowna wallaahu macakum walan yatirakum acmaalakum suuraddaa weeyaan suuradda bismi illaahi araxmaan araxiim aladiina alladii kafarna waa la dhahaa magacyadeeda ka midta ya aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wasaduu manciyey oo duuday can sabiilillaahi ilaahay wadadiis ka celiyey dadka ka hor istaagay iyaguna gaaloobay ummaddiina u diiday inay diinka galaan adallo ilaahay waa dhumi acmaalahum kuwa acmaashoodii ilaahay waa dhumay wax dhumay sida xoolo baadiya wax dhumay oo kale baa laga dhigay acmaashoodu waa maxay makriga iyo dhagarta iyo shirqoolka iyo waxa ay samaynayaan u hirgeli maayo adalla acmaalahum waxaa kaloo lagu fasiray adalla acmaalahum buu ilaahay dhumiyey acmaasha ay samaynayaan ajar ka heli mayaan lianna ilaahay dartii u samayn mayaan acmaashaas waa maxay marka acmaasha saalixadaayoo gaaladu haddaba adduunka sameeyaan kaidcaami dacaami dad baahan inay u gargaaraan oo cunno u geeyaan silatul arxaam qaraaba xiriiris leh qira dayf martigelye leh yaa intaa adduunka wixii u taga ay martigelinayaan waxaasoo dhan wax ay ka helayaan haba yaraatee ma jidho adalla acmaalahum eer baa laga soo qaadaya acmaal cid leh sida xoolo baadiyo cid le aan la garanayn oo kale acmaal cid le aysan jirin oo eberkeeda ah ayay noqonaysaa waxaas insaaniyad iyo aadaminimo wax lagu bixinayo mar haddaan iimaan la xidhiirin adduunka waxay ku helaan mooyaane aakhira waxba ugama horeeyaan maxaabiis bay sii daynayaan martibay marti qaadayaan yaa derisnimay ilaalinayaan wax iyo wixii la mid a kuwii gaaladaha waa kuwaas waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo u camiluu camal falay alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan oo maxay jamciyeen iimaan iyo camal saalixa labadaa ma kala harayaan waa loo wada baahanya kuwa noocaas oo wa aamanuu rumeeyey bimaa rumeeyey nuzila lagu soo dedejiyey ama lagu soo dejiyey calaa muxammadin nebi moxamed calayh salatu asalaam nebi moxamed wixii lagu soo dejiyeyna rumeeyey waa qur-aanka kariimka wahuwa isagaana hadda alxaqu wahuwa isaguna waaba alxaqu jumlo muctarid ah waa xaq min rabbihim xaalow ka aday xaqaas xaq oo xag rabbi ka ahaaday rabbigood xaggiisa ya wahuwa alxaqu min rabbihim kuwa noocaas kafara ilaahay waa tirtiray canhum xaggooda sayi'aatihim sayi'aadkoodii iyo xumaanyaalkoodii ayaa ilaahay zuuliyey kafara bimacnaa azaala wamaxaa ilaahay waa zuuliyey waa tiray weeyaan waaslaxa ilaahay wuxuuna wanaajiyey baalahum xaalkoodeen ilaahay kuwaas baalahum bimacnaa shanahum wa xaalahum shanigoodii iyo xaalkoodeen ilaahay waa islaaxiyey fii diinihim wa dunyaahum xaggooda diiniga iyo xaggooda adduunyada labadaba waxaa la caddaynaya kuwa gaalada ah yaa sababta dalaalka u keentay iyo kuwa muuminiinta hanuunka siday ku heleen daalika kaa isaga ah ee dalaalka ah baadinimadaas gaaladu ay haystaan biana aladiina buu ahaaday bisababi ana aladiina bisababi annahum biana aladiina kuwa kafaruu gaaloobay ittabacuu waxay raaceen albaadila baadil ayay raaceen dariiqa dalaal ayay raaceen xaqii bay waxay ka doorteen baadil sidaa weeyaan baadilnimada saasaa u keenta wey waana aladiina wbiana aladiina kuwa aamanuu rumeeyeyna ittabacuu iyana waxay cagta saareenoo raaceen alxaqa xaq oo min rabbihim min rabbihim xaalu kaada xaqaas dariiqa alhudaa yaa kaa ayay qaateen xaqayay qabsadeen oo ku dhegeen kadalika sidaas caddayntaas oo kale ayuu yadribu allaahu ilaahay caddaynayaayoo yeelayaa linnaasi dadka amhaalahum amhaashooda ilaahay muhursha iyo tusaalayaasha ayaa ilaahay dadka u caddaynaya sida hadda labadan qolo loo kala caddeeyey fariiqa mu'miniinta iyo fariiqa kaafiriinta saasoo kale baa ilaahay subxaanahu watacaala ugu kala bayaaninayaa dadka fa idaa laqiitum markaa la kulantaan alladiina kuwa kafaruu gaaloobay mu'miniinay kuwa markaa la kulantaan kuwa gaalada ah fa darba riqaaba qooraha ka garaaca luqunta surka weeyaan fa darba ariqaabi ficilkii baa la iska xadfay fadribuu garaaca alriqaaba qooraha luqumaha darban garaac markaa fadribuu inta la iska xadfaya ficilkii baa markaasna soo qaatay masdarkii oo fa darba ariqaabi laazima wey yaa luqumaha iyo qoorta inaad ka garaacdaan taa laazima ha ka baqinina masdarkiibaa halkaa la keena bimacnaa laayi weeyaan waa meesha inta badan dee sida qaalibka dilka qofka uu ka dhaco oo halkaa weeyaan xataa idaa adkhantumuuhum markaad daciifisaan oo jebisaan oo dhaawacyada iyo dhimashada ku badisaan oo awooddoodii aad daciifisaan awooday idinkula muqaawamoon karaan meesha laga waayo fashudduu adkeeya alwaaaqa xirxirka iyo xarigga adkeeya alwaaaqa waa maxay xarigga maxaabiista lagu xiro macnaha maxaabiista xariggaa ku xiraysaan iyo xirxirkaa xirxiraysaan adkeeya maxaa meesha ku jira inta baaqiga ah fa asiruuhum qafaasho oo markaa xirxira hallaynina dilkii waa la soo dhaafay markaa awooddoodii waa jabtay ilaa fadribuu fowqa alacnaaqi wadribuu minhum kula banaani suurat lanfaal markii marka dilkii lagu beriyeoo daciifeen oo awood idiin babacdhigi kadha meesha ay ka bacdo fashudduu alwahaaq qafaasha oo wahaaqu waa ismun limaa yurbadu min xabli waxa wax lagu xiro magac loo yaqaan weeye markaa xajiya weeyaan markaa saa u qafaalataan fa imaa mannan bacdu wa imaa fidaa faimaa an tamunnu inaad galladaysataan mannaa galladays inaad iska sii daysaan idinkoo aan waxba ka qaadan oo dad ku furan bacdu intaa dabadeed wa imaa fidaa'a iyo inaad furataan yaa oo aada maal ka qaadataan oo naftooda ay maal ku furtaan labadaasba waa laydin ogolya xataa tadaca alxarbu ilaa dagaalku ka dejinayso awsaarahaa culaysyaalkeeda ilaa dagaalku ka dhammaanayo saas isticmaala kuwa horeo la laayay iyo kuwaan saa loo xirxirayo xataa tadaca alxarbu awsaaraha daalik alamru amarku daalika kaa weeyaan arrinku waa saas almru fiihim dalika bimacnaa maa dukira waxaa la soo sheegay wey walow yashaau allahu ilaahay hadduu dooni laha lantasara waa ka argoosan laha minhum iyaga xaggooda iyadoo aan amar laydinku siin inaaba dagaalantaan mu'miniinay oo dagaal iyo dhimasho iyo dhaawac iyo jihaadba aan la idiin dirin baa ilaahay hadduu rabo baabi'in lahaa oo halaagi lahaa qudradiis oo gaalada la dhammayn lahaa walaakine amarakum biljihaadi ilaahay jihaad buu idin amra inaad la jihaadaan liyabluwa ilaahay inuu jiraba bacdakum barkiin bibacdin barka kale waa la ysku ken imtixaamaya waa laydin fiirinayaa iimaankiinna iyo awoodda uu leeyahay iyo kan saadiqa ee runta sheegaya iimaanka ka run sheegaya ayaa la fiirinayaa walanabluwannakum xataa naclama almujaahidiina minkum wasaabiriina suuradda leh bayna ku imaanaysaa suuraddan lafteeda in sha allahu tacaala markaas idinkaa laydin imtixaamaya waaladiina kuwa qutiluu la laayey fii sabiili illaahi ilaahay wadadiisa lagu laayey falan yudilla ilaahay ma dhuminayo acmaalahum acmaasho ilaahay ma hoobinayo ma baabiinayo ma baaburinayo camalkood ee waa loo laalaabayaa oo waa loo badinayaa sayahdiihim ilaahay waa hanuunin doonaa adduunka haddaysan dhiman wixii dantooda ku jirdhaa lagu hanuuninayaa iyo aakhiro labadaba camal saalixa weeyaan aakhirana jannadaa lagu hanuuninayaa sayahdiihim wa yuslixu ilaahay waa islaaxinayaa waa wanaajinayaa baalahum shaanigooda iyo xaalkoodana ilaahay waa wanaajinayaa oo waa u wanaajinayaa macnaha saa weeyaan marka dee dagaallaa dhacay oo jihaad baa dhacay oo kuwan gaalada ah meelo badan ayaa layskaga hor yimid dagaalladaa marka dhacay baa waxaa la leeyahay nidaamkan isticmaala suurat lqitaal baa ilaa iyadu suuraddu ku tahay qaabkaasaa la leeyahay isticmaala sayahdiihim wayuslixu ilaahi waa islaaxinayaa baalahum bimacnaa xaalahum wa shanahum xaalkooda iyo shanigooda ilaahay xisbuu siinaya waa ilaalinayaa towfiiq buu siinayaa acmaashoodiiba ilaahay ka aqbalayaa subxaanahu wa tacaala dee qofka shahiidka ah ee diinta ilaahay u dirinayo daacadda ah wax kastaa loo dhaafayaa ilaa deynta mooyaane deyn lagu leeyahay wixii aan ahayn oo dhan baa laga saamaxayaa baa lagu leeyahay cajaa'ibta ayuu leeyahay waxaa la tilmaamayaa kuwaa markii saa loo maamuusa ilaahay wuxuu yidhi wayudkhiluhum ilaahay wuxuu gelinayaa aljannata jannadiibuu gelinayaa carafahaa ilaahay waa baray lahum iyaga waa u tacriifi oo musanafo laga dhigo carafahaa lahum ama carafahaa xaalo ilaahay baray lahum iyaga jannadii waa u caddeeyey adduunkaa loogu caddeeyo mu'miniintu hadda iyagoo halka joogay waxay yaqaanaan tilmaamaha jannadu ay leedahay carafahaa ilaahay waa u tacriifiyo waa baray haa oo jannadiya lahum kuwa ahlu jannada waa u cishqinayaan bimacnaa bayanahaa lahum waa u caddaynayaa ilaahay waa u caddeey qof kasaaba oo jannada gelaya ilaahay jannada hayna geliye guriga uu jannada ku leeyahay tilmaan la'aan toos buu u tegayaa kaannahu saakinu kaannahu kaana saakina waxaa moodaa inuu deganaan jiray mundu khalaqa ilaa waagii la abuuray ilaa hadda halkaa markaa ka tagto casharka tafsiirka adoo aan fakerayn baa waxaa arkaysaa saa u socotid meeshaad deganayd adoo jooga saa ama dad ula sheekaynaysa ama u soconaysa ama hadba meel ugu leexanaysa adoo aan waqti badan ku bixin inaa hadba u fakadhi meesha aada u leexanaysa sidaan guriga adduunka loo yaqaan waxaa la yidhi bay uga hanuun badan yihiin gurigooda jannada bay uga aqoon badan yihiin galaa la leeyahy jannadaas bay gelaya carafahaa lahum bimacnaa waa loo carfiyey haddii la yidhaahdo waxaa loo yeelay weeye raa'ixatan dayiba udug iyo caraf yaa zayanahaa wa dayabahaa waa loo qurxiyey waa loo birbiriyey waa loo diibeeyey wanaag oo dhan baa loo loogu sameeyey carafahaa lah waxaa la leeyahay qof kasta oo janno galay wuxuu jeclaanayaa inuusan ka bixin oo ku jiro ilaa shahiidka mooyaane daacadda qofka xaqudirka xaqudirir iska afkaa lama rabo qofka daacadda ilaahay diintiisa iyo litakuuna kelimatullahi hiya alculyaa ilaahay darti keliya u socda kaa weeya isagu wuxuu jeclaanayaa adduunyo in loo celiyo marar badan fii sabiilillahi uu ku soo dhinto sidii markii hore loo soo dilay oo kale wuxuu arkayaa dadka shuhadada wax lagu karaameeyey marka shahiidnimadaasna wax kastoo dembiya oo qofka saarnaa oo isaga iyo ilaahay u dhexeeyey horta waa lagu baabi'inaya daynta mooyaane daynti bini aadam daynti wixii ah waxbuu ka dhacay maal buu ka qaatay si baadilah qatlilcamdi jihaadkan haba ku dhintay awal buu si xaqdarraa qof kale u soo dilay jaraaxu waa soo dhaawacay dekanooyin kalaa lagu lahaa yaa kiiba wanamiima xan iyo isku dir buu sameeyey sukhriya jees jees taa waa dekanooyin waa loo haystaa xuquuqdaas laabudda min istifaa'iha limustaxiqiiha dadkii mutaysay waa inuu u oofiyo haddaysan ka cafin waa arrimo khatara jihaadka xaqa ah hataa qofkii waa looga dhaafilaya waxaa la leeyahay wardayntaani waa qofka waxa weeyaan xoolo lagu bixiyana hayey aana bixin ee hadduu intuu dayn qaatay oo shay waajiba lagu lahaa oo dayn u galay baahi iyo dhibaata haysay oo dhinto waxu ku oofiyana uusan haysan isaga jannada laga xabisi maayo ama shahiid ha ahaado ama yuusan ahayn sida dadka caadigaayoo kale ha ahaado ilaahay baa kii daynta ku lahaa ka raaligelinaya baa lagu leeyahy hal ogow xadiidkan aada u faham nebigu wuxuu yidhi calayhi salatu wasalaam qofkii dadka xoolahooda qaata isagoo doonaya inuu u gudo iska bixiyo addallaahu canhu ilaahay baa ka bixiya qofkii qaata isagoo doonaya yuriiddu itlaafaha inuu ka talfiya mar hebel intaa ka qaata oo xoolahaas mar meeshaan ama bankigaan ama meeshaan ka qaata mar haddaa qaadata dib u bixin inuu u bixiyo ma rabo qofkii saa u qaatana atlafahu allah ilaahay baa talfiya ilaahay baa dila weeye baraka la'aan baa ku dhacays carafahaa lahu yaa ayuha aladiina aamanuu ilahay wuxuu kuwa iimaanka laga helayo in tansuru llaha ilaahay haddaa u nusraysaan oo waa maxay se ilaahay loogu nusraynayaa diin allah wey ilaahay diinkiisa haddaa u nusraysaan yansurkum ilaahay waa idin hiilinahaya wayuhabbit ilaahay waana sugahaya aqdaamukum gomadihiinna waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay fatacsan halaag baa lahum iyaga u ahaaday fatacsan halaakan iyo shaqinimo iyo ayaandara u ahaatay waadalla ilaahay waana dhumiyey acmaalahum acmaashoodii waa dhumiyey daalika halaagaas u ahaaday biannahum bisababi annahum buu ahaaday karihuu waxay ka hadeen kuwa gaalada ah maa kiibay ka hadeen anzala allaahu ilaahay uu soo dejiyey wixii ilaahay soo dejiyey bay ka hadeen dad baa qur-aanka necab dad baan dhegaysan karin dad baa macnaha gaalooyinka iyo balaayada waa kala daran yihiin balaayooyin badan baa jira markay waxay dhibsadeen wixii ilaahay soo dejiyey fa axbada ilaahay wuxuu hoobiye wax ka kama jiraan ka dhiga ebr ebr laga soo qaada acmaalahum acmaashoodii ilaa acmaasha in la aqbalo shardi waxaa u ah iimaan iimaanna maysan lahayn shirki iyo balaayay ku jireen shirkigaasna camalkiibuu hoobinaya fa axbada ilaahay wuxuu baabi'iye hoobiye acmaalahum acmaashoodii ayaa ilaahay baabi'iyey darsigeennu intaasu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam bisawaab